wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ee dhacabariga qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee adis ababa lagu dilay mid ka mid ah ganacsatada ugu caansan sida aadkana looga yaqaano magaaladaasi warbaahinta waddankaasi ayaa waxay sheegaysaa in dilka ninkani geysteen xubno hubaysanuon hibtooda la garanaynin waxaana magaca ninkan ganacsadaha ee qarajeen kooxaa lagu sheegay biraaso manaale sida laga soo xiganaya lawareedyo maxalli ah ninkan ganacsadaha ayaa wuxuu ka soo jeediyey qoomiyadda maxarada ee uu khilaafka siyaasadeed kala dhexeeya xukuumadda adis ababa isagoonay kooxa obaysan ku dirin bannaanka guriga u ka deganaa magaalada adis ababa ganacsada biraasow ayaa waxaa lagu waramaya inuu lahaa hoteelo warshado sameeyo shamiintada iyo shirkado kale xilliga uu dilkiisa dhacaya ayaana waxay warar ku sheegayaan in xaafadda uu degan ay ka maqneyd korontada midaasinay dad badan ku sheegeen in dilkiisa uu ahaa mid qorshaysan si kastaba iyadoo dagaallo aad u daran ay ka soconayaan waddanka ethoobiya islamarkaana dadka ku nool deegaanada lagu dagaalamaya ay dareemayaan saamaynta xooggan ee uu dagaalka reebay ayaa waxaa haddana faraha ka baxay ammaanka magaalada caasimadda adis ababa iyo ugaarsiga lagu haya haldoorka amxaarada ee halganka hubaysan kaga soo horjeeda maamulka abiy axmed